bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsadyaal amiinfayla ka dhowaada qodobada warkan hamiidnimo idaacadda warsan sinhayta madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo geekriyadanka nagdi gudo dalka hele safara uusan ka maqanayay dalkani sidowka imaaraadka carabta bulshada ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan xaafado ishii wadajiree weybayo bilaabana nadaafad reedlanka nadiif yahay buundada abshirka ee magaalada baydhaba kulununku ka hadalay sidii goodoonka saaran gobolka bakoolon ku saara lahay iyo weyba oyoo ku qayb galeen xildhibaanay mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed iyo kudhiidii magaalada xudur guddiga gurmadka samafalka cudurka shubanbiyoodka koonfur galbeed iyo geekale ku wareeji daawiyaha dhiibti jaaliido koonfur galbeed ee ka nool sweden dagaalan dhexeey lama maleeshi beeleedna way baa maalintii saddexaad ku dareeray magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose guddoomiyaga gobolka banaadir ee weyba uuse amaree dalafura jidadka hirin ee muqdisho maxkamadda caalamiga i c dna weybaya waqtan qobaday kenya muranka iyo badda kula dhexeyta soomaaliya akhbaaraadka banaanka dhugun sidyaal weyba ku mid ah in ku badan afartan qof oo laka dilay qarax isnidaamiga ku dhii suuriya mexico oo sheegtay intaye ku jawaabi doonta dalbaga maraykanka fadaayta intaye xadka ka dhista iyo weliba ruushka oo diiday inta suuriya la saara una qabateen
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiin fayle dhugunsidayaal markale hamiinam sabte waxaad nahagal hayda taaragdan iyo ka-eedanta labaatan shanta bilo lamaad februari sanadka lamada kun tomiyo toddobada ha ka dhowaada warkii ofisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo oo maalmoogii lahadhaafi ka sugunayay dalkani sidowka imaaraadka carabta iyo geeka dalka riidanka nagade garoonka diyaarada ee magaalada muqdisho webaa geeka ka dhawaayay xubno ku tirsan lamada gole ee dowlada soomaaliya madaxweynaha soomaaliya lamadii maalmood ee lahadhaafi ka sugnay dalka sacuudi arabiya weybanuuse kulamo shal duban la qaadaya madaxda dalkaas bulshada ka nool magaalada baydhabo gaar ahaan xaafada ishii wadajiriya weybayo bilaawena nadaafad reedanka nadiif yahay buundada abshirka ee magaalada baydhabo oo eeto ku muuqata nadaafad xuma faahfaahinta warkan faysal dhaca xuseen iyo ninhaya magaalada baydhabo runti gobolka baay wayba ku darara dayaatir waayna bulshada magaalada baydhabo iyo bilaaweena intay nadiifiyaan waddooyinka magaalada bulshada xaafado ishiya wadajir iyo bilaawen intay geeka nadiifiyaan buundada abshirka iyo hayti meel inta badan shacabka ka deedayaayeen qashinka iyo hoola bakti waayna geeka lamadaas xaafadee bilaaweena intay isdhigan nadiifiyaan buundadaasay weliba lamada mikrofonka waynay in sheegeen intay marwalbiya ka dadaalo doonaan intay nadiifiyaan waddooyinka magaalada baydhabo waa inaga baaq andiran bulshada ka nool magaalada baydhabo iyo heeda iyo dowlad goboodka koonfur galbeed intii gaan ku siiyaan waanu qaar ku mida dadkaasi waliba qorshahaana goobtan ugadnay inun aragnay una nadiifina buundadan oo dhibaato weyn haysata oo halbowliya isbitaalka iyo xaafadda wadajir iyo dhammaan ma aragnay jidka dheero ma aragnay ilaa iyo baardheer iyo kismaanyo ka jirin oo uun aragnay inayba dumahayto dabka la kashadaa iyo qashanka la kashabahay taas daraadiye arrintaasya wali isku kaalanaya xogayaha dawladda hoose oo ma aragnay ninka kaalmayaha gaadiidka uun qashanka gaadaan iyo uun oo ma aragnay nadaafadiisa toose ma aragnay inuuna ugiib gaadano waana fuliyana hoylas uun han go-aansani marka insha allahu hay-adaha samafalka iyo maamulka guud iyo ma aragnay ganacsatada in dheergaradka dhan wali ku codsadaan inay arrimahoogaas waldhisqolqobada sababtoo ah way waa walgeeko ilaa maka dhammaado ma qashanka hataa meelas yaala magaalada meelo badanaana ma aragnay qashan hon yaala sada haddii cudurrada ku jiraan magaaladan waliba waa xagiigdii wala sababaa waa kumid iyin walaan oo kala way baa leenaa kasta oo kala mujeysada kora amba hay-adaha samafalka amba dawladda koonfur galbeed maamulada iyo shaldugu wali baa leenaa arrintan si eedhe halan iskula iib gaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wayba hooyo xaafadda wadajir ah isbitaalkii magaalada baad buuntadii abshirka ahi dhangoradii ya wal al walay bay dhowrooy kashaga kashabohaya way la sii bato way baniinka doorna dadka dooraya baararka ka gooryaaya dadka suuqa doorya doorya ka gooryaaya cudura niidigohaya lan ala lankiyoohan dhiiban gaaro oo kashin wada hoobun arag way ba ka dhaarnay unii sii kashinja islihidaane dawladda koonfur galbeedna galanniisiina maamulka geba bogol dagminina galanniisiyan lan alla langi buundadan kashinka shibaa una aragna ani gambare gambare ka qaban ya ballanka gaani way ba faraane ganacsatada bay dhawo hayda bay dhawo way baalambi meelo ay ka jarnay magaalada halbowlije argo ay dangeeyaha min uumohay kashingaadla kashibohay way gubohay baaburtinga kamanohay tan may baaburku maraasa dhoo ka raaxaydadohay tan buuntadii oo magaalada shalgooyees isbitaalka iyo magaaladii dhexbarsanji hayta halbowle hayta ba gubudo hayta dadhambalmo hayta may baaburku boro haytan way fadaane waardee fadaane lama lan waardee insaaran ganacsatada baydhabo gobolka degmo iyo gobol maal madaxweyneejo dhamadaas lan waarday kee dadweynaha hooyooyinka iyo dhallinyarada odayaasha xaafadda wadajiriga xaafadda isha inuunu nadaafino may la raayi wasaqda iyo walxayayaal inu kugaadno taasoo may la raayi dhibaatooyinka hayti gobolka bay guud ahaan gaar ahaan xaafadda wadajiriga xaafadda isha unoose kaalan inuun may la raayi si nadaafada umut bulshada xaafado ish iyo wadajiri yageyka walibaya bilaabeena kadaydo fayla oo ay walbadii ku bedelo doonta nadaafadummadii ku jartay magaalada baydhaba gaar ahaan boondada abshirkaaye koolununku ka hadalay sidii go-doonka saaran gobolka bakoolunku saaran lahay oo ayaa ku qayb galan hildhibaanay mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed ayaa weybageeka ku dhiiday magaalada xudur ee xarunta gobolka bakoola muxudiin xasan maxamed xusni oo howlo shaqan rooga degmada xudur iyo warkan meelasaneyn ku dari kulankan ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed maamulka gobolka bokool kan degmada xudur odayaasha dhaqanka haweenka iyo dhallinyarada magaalada ayaa waxaa laga hadlayay sidii gobolka bokool gaar ahaan xarunta gobolka ee xudur go-doonka shabaab ay saareen looga saari lahaa go-doonka sanado badan saaran degmada xudur ayaa waxaa sababay in xilligan abaarta jirta nolosha bulshada xudur ciriiri ay gasho iyadoo nolosha magaalada hadda ay ku tiirsan tahay hal waddo oo keliya waddadaas oo si dhaf ah gaadiidka badeecadaha ku yimaada cali aadan wiir oo odayaasha dhaqanka ka mid ah iyo mid ka mid ah haweenka kulanka ka qayb galay ayaa ka hadlay dhibaatada laga dhexlay go-doonka weli saaran gobolka bokool gaar ahaan magaalo madaxda bokool ee xudur magaaladan waliba itaa magaalo goodoonsan magaalo jiditeediya hirinyin magaalo baaha ku jarta magaalo badan ku jarta magaalo maaragna eed masaakiintiya iyoonay dadjee angliididan oo barakayaal badan aaparta koonu ku kooyan anroogan yow dhabgiya hortiyaatiiba dhibkoo kaleha korkori yaag uliis badanga saaran maadaama iya saaseete uliiskaas badan saaranyi ee sadaha tali sheegohay anteengu bahanan masunugubteenkan mase jidite hirin mase dhabkanlankagalgaadi hortiidanka maadyaan tan kale hoobale rase laka qobade meelo kale oo cadowga haysada weylaka qobada kore maadida koowaad ciidamada ma haysadaan mayl eraayo masheeraad ma haysadaan hubdhamaystirano cadow isku kacaabiyayan ma haysadaan dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya bali ku codsadaane ina ciidamada marka koowaad la xaqabtiro wal kasta iyo aan baahan yahiin la siiyo ciidamada madi muraasho dhisiyo iyo cadowgan isku reebayaan gudoomiyaha degmada xudur maxmed maclin iyo xasan aadan maclin oo ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed kuwooda kasoo jeeda gobolka go-doonka saaran ayaa sheegay inay hadda socdaan qorshayaal go-doonka shabaab gobolka saareen looga baxayo waxayna dowladda dhexe iyo koonfur galbeed ay ka dalbadeen inay arrintan ay ka shaqeeyaan
aniguna markasta ka baraarugna nabadgeliitan waybwaa macnaha waybwaa sida maamulka iyo bulshada degmada xudur iska kaashin lahayn waybwaa manaa go'doomintiioo nimanka nabaddiidkaasleelna isku raifadiyo tabeelahankaasaa ka qoran walana saasaan ka qoran waybwaa ani manaa unu kumunaaqashoona langundigan liin gargaare haddiinu bulshadaansa duubagna geeka una meelo qaabalnan waywaa meeliya wala kuqobad kornan
si degmooyinka kalate unate waqtiin roon rogna may wala weejid tani ma qaale ini maishidiye tan kudha badanta oo ku adagda haun haysana ma haysan ciida dhibaatan ku jarta dhannaga abaarta iyo dhannaga shal hirme jirta nimanka gooyeen ciida dhibaatan ku jarta marka may kulleyba dowlka gabagabaayey dadaalka hodaaldhuwadi in la muujiyo la adkeeyo hooba dadaalkii la muujiy oo nabadgelidii jidow jidkii furowshi in ku dadaalnan wala isbedele bulshada reer hodor dhammaantiyo marlamaada aan jeediyaan siyo jirteedii aan furdeen ammaan gutaa direen buladkii meel kasta xaafadoon waa isu dhinyi ciidaa lagaday mudeeshay mudinyiin kulanka oo maamulka degmada xudur soo qabanqaabiyay ayaa waxaa bulshada degmada lagaga hadlay sidii ay gacan ugu geysan lahaayeen go'doonka magaalada saaran sidii looga saari lahaa wararkan oo dirahayay magaalada marke ee xarunta gobolka shabeellada hoose oy bayaasheegaan timilas usugeeka kudhi dagaal eed aan weyn oon dhexay laba maley shabeeleeda aana ku mid dadka kanool marka oo la hadleen warbaahintii waybayo sheegaan anti dagaalka usahayko eed aan weynaye xaafada dhowreeya la sheegay inti dagaalka saameyn kuwa dhadihaanasoyo ku midata buulojan buufow iyo ayuub oo magaalada marka ku wada tirsan dhaqdhaqaaga ganacsigiya la sheegay inti usahakaad kajara iyo-oona dadka laa sheegaha intioo kajarang manateedi islamarkaadna iyo-oon in suurtagalna intioo kubarakaan xaafado laka kor dagaalamahaya gudoomiga degmada marka xasan cumar oo la hadalay warbaahintii weyba u sheegay intii dagaalku isu bilowday laba maalin ka hor islamarkaadna geeka yeeta maalintii saddexaada marka hore waa aad iyo aad baa idin salaamahaya dagaal baa ka dhacay marko maalintii saddexaad ayuu socdaa daraasi galabtii iyo shalay maantana dagaal culusaa dhacay sida aan sheegayo dhimasho oo sida aan maqlaayana dhimasho waa la ii sheego labada dhinacba ah marka nasiib xumo waaye dagaal wax badan soo tixnaayo oo dad ehel aho walaal aho hadda macna ay isku dilayaan aan aqoonin oo iska socdo marka aad iyo aad baan ugu xumahay arrintaas waa su-aal aada u fiican waxaan ku leeyahay heshiis dab ah ma dhicin wadahadal xamar iyo meelaha lagu qabqabtay way jiraan heshiisya qaarkood laga been sheegay oo wasiirkii oo dastuurka ahaan uu meelaha ku sameeyey laakiin aan xamar aan wax ka baxsanayn waa jiraan waxaas oo dhan run ahaantii sabti kama turjumeynin marka nasiib xumo waaye marka in hadda xilliga la joogo in hadda dagaalkii uu bilaabto wax badana lasoo dagaalamay dagaalna inuusan wax hadda maanta laga oo nataa'ida laga gaarin waa la ogyahay hadda magaaladu ku fiday sida hadda la ii sheegay markii hore xaafadda dhinaca galbeed xigta buulujaana ayuu ka bilaabtay shalo halkaasuu ka ekaayay hadda ilaa gudaha inay xaafadda ka dhacayna la ii sheegahaya marka dagaalka joojiya le waxaan kale fursada anoo ka faa'iidaysanay waxaan leeyahay lamada reer run ahaantii hadday dhabti ugu talagalaan in la heshiiyo lama heshii weynin mas-uuliyiin ay leeyihiin heer qaran iyo heer koonfur galbeed culamaa udiin ay leeyihiin aqoon-yahan ay leeyihiin waxaan ugu baaqayaa dhiigka baxaayo mas-uuliyaed baa naga saaran labada reer waxaan leeyahay dadkooda macquulka ah ahlulxalli walcaqdiga ah arrintaas inay u kacaan aynan cid kale walgorodka gobolka shabeellada hoose iyo aan kabaaqeen anti oo ku qeyb qaadaan sidii dagaalkalan roojin lahaayee guddiga gurmadka samafalka cudurka shuban biyoodka koonfur galbeed iyo geedka laku wareejiyay daawiyaha dhiibti jaaliyadoha kujeeda koonfur galbeed ee ka nool guda dalka sweden faahfaahinta warkan way baneynhaya markaleed faysal dhaha xuseena
deequun daawud ay isku aruuriyeen jaaliyadda sweden ee koonfur galbeed soomaaliya iyo geeg weliba laku wareejiyay guddiga gurmadka samafalka cudurka shuban biyoodka gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo geeg weliba ay ku dhiiray hoteelka bayer monik ee magaalada baydhabo maxamed ali aadan oo yahan wakiiladan deequun daawuda jaaliyadda sweden ayaa ku jeedan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weyba ay ku hadalna waliya ka koobanta deequun daawuda iyagoo taariikhda ka beeganta labaatan shantii beli lamaad lamada kun tomiyo toddobada mid baan teegaynaa xaflad oo una guddoonsiyaana daawo oo hanuujeertii dalada koonfur galbeed ee soomaaliya sweden daawadaas oo kowti hor haniideertii beesaxaan haniideertii beesadaas oo dad dhamaay lama kun oo dollar oo markii dambeena ee oo aan qaabilsanaay dhinaca caafimaadka oo shubanbiyoodka oo ku dilaay ee magaalada ee tusaale ee buurdhuxun leh aan qaabilsanaay antiyoona yow oo diirsiyan iyo geeg mi haddii ilaahay mi fadaan antiyoona daawadaasii ku wareejin daawadaasiina cadad iyo waliyataa ilaa iyo konton kartoomu ee mayb waa daawada meeshal baxaase ringar lactate oo flude mayb waa kun iyoona saddex boqol iyo labaatan gudoomiyaha guddiga gurmadka cudurka shumbiyoodka ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir iidin kusow iyo maxamuud cabdalla maalim jimjam oo usiin eh iskihiraga bulshada iyo weliba ay ku hadalna intii hadirti daaqdi daawuda oo yahan dhiibeen maxamed cali aadan oo sukumide ururka dhallinyaro horumarinta arlaadii waa inay sheegaan intiiyo deer sii doonaan dadka lanka tiri gali ma inta ka cadayaan daawadeeda hayt intiiaan deerti markii horona yoo ka dareen beesa oo yoo sheegeen inti daawulinka gada daawudii walka gadi daawudii tan hana deerti eed eed aan mahadsantiin may kale meelan oo ku daraanay farin ku daraasay walaalagahayna kale oo meelo kale ka nool iniyoona saas oo kale aan kahan laan kale hore walku sugnay oon iska talanan waddanka kiikayn unu leh dadkayn unu indhalani soomaali soomaaliya leh yeeda in isgurmid lamballankii walaalishay ee walka tara koro in iska tara halka doolar wayla rahay badla dhuri masaaran guurta lan kastameeli roogi kahoy dadka ilaahay sheeni lan kalma sheeni ilaahay noo qaada walaaloogiin han gurmitayn uun an gurmadahayn hana deerti hoob ana guddigi samafalkii deegaankaas dhibaatada ku jarti in edeegay hoob ana daawudi isin habeesidii hadda daawudi laha ka gadi lankan walaalka ee mahama cali ee isin ha ka hagaajideen hana deerti haysan eed iyo eed aan mahadsantihiin salaamu calaykum tan haddii isin galeen kowma ah hooli hore an sii wiinta dhibka sii jara way hadda liin sheegaya inay baahidii sii badadayd marba marka kusii damboyta tuulooyinkii eed an sii deerti meeli ul hor laku sheenaay hal moota dad laga sheenaay hadda dhowr moota hataa way buqa meeli way isla deer way siin doctor yaxye maalin yuusuf oo siida ku mid ahay guddiga iyo weliba use baaqan dilay jaaliyadda kale intii ah ka daydaan jaaliyadda koonfur galbeed ay iswidhaan weliba kale inta baaqan ku jeediyey guutaan jaaliyadda ha ku jeedaan koonfur galbeed soomaaliya inay ka daysadaan reer sweden inay ka daysadaan n yurub ilaa asia africa meel kastay ruwaan waliba laha sweden ka daysada jaaliyadda ruwan oo dalada koonfur galbeed n dadka isaga moqantiin dadkan dhibaatadan haysato meelihiisan roogdan meel rahan sheegada dangasan jeyti meel rahan sheegada ku shaqaysadaaytaan dhul islatiin ma ee dhulkiisan hanaa lahaytaan dhulkan dadka shay baaba ahaayan marka geeka wala baahan marka isin galan siin ku baahan ilaahay galan ku baahan deeqdun daawada ay hadeertii guddiga gurmadka udurka shimambiyoodka gobolada koonfur galbeed soomaaliya weliba nagadaase tayo walbadan iyo ku bedeli doonta helo udurka shimambiyoodka dad badan yoon dhamidan haana badani hatiyo la il daranyiin
gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo ka amaray gudoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir antiyo furan jidadka aan hirin oo ka yaala magaalada muqdisho gudoomiyagii saasoo kale sheegay intii lambahan intii jidadka waweyn iyo saasoo kale jid adiyaalkaba ka yaala magaalada muqdisho sidan ka dhaqsii badan antilan fura siyo un mara dadka shacabka ee sheekh yuusuf xuseen jimcaale saasoo kale ka amaray gudoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir antiyo qaadan tallaabooyin oo ka furayeen jidadkaasa inta badan jidadka qaar ee magaalada muqdisho saasoo kale jidadayaalka xaafado dhexmarow iyo weybaayo eyin ahaano yaalaan shiidiyaal saasoo kale cara maamulka gobolka banaadir iyo bilowgii laha dhaafi wede qorshe laga furow jidadka lagu lakiri shidadkiisaasoo kale carada maxkamadda cadaaladda caalamiga i c j iyo waqtan qobati dowladda kenya iyagu ka jawaabasa kiiska dacwadda badda ee soomaali kula dhexayta maxkamadda iyo amarti kenya intinka dambeyn toban iyo sideedka diseembar labada kun toban iyo todobadiiyo ku jawaabasa iyo jawaabtii ku saabsan kiiska soomaaliya labada kun toban iyo afartan gudbeydii maxkamadda ku ka jawaabasa waqtigaasa maxkamadii toban iyo sagaalkii sebtembar ee labada kun toban iyo liiteen fadheetii dhugunsidooka muranka andhexeeya lamada dal oo la xiriira sooxdinta badeed ee andhexeeya soomaaliya kenya dhugunsidowka iyo ujeedshay haintii maxkamadda iyo kiiskan qaado korta iyo intii aan qaado korna taas way baayee ku dhalatay kureed markiya kenya ka doodinta kiiskan iyo lamada dal bannaanka ka dhammaysidaan soomaaliya diidinta kiiskan lamada dal iyo bannaanka ka dhammaysidaan way baniya kiiskaas an gudbiday maxkamadda caalamiga ee i c j maxkamadda iyo lamadii bilan ka dhawaaqday go-aanka kiiska lamada dal way baniye xukmi siiday anti kiiskan iyo qaadasa ooye gala korta taas waybaya nagatay guuriya soomaali ku deerti kenya waybana wejiga lamaad usa nagadaya anisdiyaaryoga kiiskan ooye kenya i soomaali ku jaysidayaan qareenan shal doodayaan meel warkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo anka yaraan afartii lama qof iyo ka dhamatay qarax isnidaaminga oo geega kudhii dhismayo dhismiya la haytay dowladda siri magaalada xamus sidilaha kuidahay hay-adda xuquuqul aadanaga ee la dareeraray masuuri dhismagan weerarka laka qaadiya ee ku tirsan ay tay hay-ada sirdoonka ciidamada militariga qarsan macad ilaayo hadda kooxda ku dambeytay weerarkan weybanaa swiinlanka tunsinya antiya ku dambeyta ururka daa'ish ee xaruntii eeta magaalada raqa xaamuusya ee magaalada saddexaad ee kuweyn suuri weybana gacanta ka haya xukuumadda bishaar al asada in ku badan sida boqol iyo toban kun oo qof yeela ka dili dagaalka siiri tan ii sanadkii labada kun toban iyo kowdii dhinaga kalena golo ammaanka ee qaramada midoobaya markaleeda aniska gooyahayang xaalada dalka suuri iyo-na dalalka golayo ka jartaye isku aboo sheegadahayang xubnaha kujeeda dalalka galbeedku bayo ka dhaaradhayna inti maalmoha dareero iyo habhadoonta qaraar cusub oo ku hadalow hubku kiimikada ee dagaalkalan isticmaalow maraykanka ruushka iyo isdhaafsadan hadal wuwiinga xubna goloyay weeldhadan shir wadatashiya oo albaabadan riidnay siyoniska dayan antiyog helyan qodobada qaraarka ee dowlada suuriya kakamamna waxay tantila kugada diyaarado humaatiganka oo helikobterka lankasaw islamarkaana lakasaarow lagakasaaraw una qabateen jabaaban ee weerarada lan adeegsada hubka kiimikada oo dalkaasi ku dhiyayan xukuumadda dimashaq iyo beenid intiyayaana kaluglata weeraradaasa balse ku-xigeenka safiirka ruushka anfadhi qaramada midooba oo shir jaraad qobad iyo weyba uusa ballan qaaday intii dalshay uuse diidmada qayaxan kula horkooyi doona qaraan qarar kasta oo noogaas ee weybana uuse qararkaas ka tilmaamay daandaanse safiirka maraykanka fadhiga qaramada midoobey oo suuna ku jawaabay hadalka ruushka iyo sheegay intii lambaahanya intii tallaabo la qaado oy baniya ruushka ka eedaytay antiya iska dayahayd antii marmarsiiman weydida dowladda suuriya faransiiskaiyo ku shaqeeya hayaan qaraarkan tan imarkii baaritaanya qaramada midoobee sameeytay laga ogaaday intii dowladda suuriya iyaan lahayna mas-uuliyadda inkayaraansida weerar oo lan adeegsaday sunta kalorikiinka aan ka dambeyntiina dhugunsadayaal mexico yaan ku digdi maraykanka antiya canshuur hankaroogna badeecado dalshe lanku dhoofiyow maraykanka sadaq laga miilas ha ku bahow lanka dhisna derbaga lageeri la fadhaay lamada dal waybaana mexico sheegtay intiya tallaabadaas lamide yee ka qaado doonta arrintan wasiirka arrimo banaanka maraykanka iyo sheegay intii dowladiisu hakaroogi doona canshuur dheeraade badeecado mexico laanku rarow gobolada maraykanka qaarsho marsii horeetiye madaxweynaha maraykanka donald trump weyba uusa sheegay anti uuse dhisi doona derbadan sahodintan dhexayta mexico iyo maraykanka warking isinkula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo taninkege warkan anoshuur ismaaciil axmed isin la dareer siyaasi dhugunsidayaal inta warkanka lamid dareedan ku kulmaan oy basiin ku tabaana sidaas iyo nabadgelyo